burcaddan hubaysan ayaa falkan dilka waxay u geysteen wiil dhallinyaro soomaali ah oo ka mid ahaa ganacsatada ku dhaqan gobolka eastin kebe ee koonfur afrika xilliga falkan dilka ah loo geysanayay wiilkan dhallinyarada soomaalida ah waxa uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi iyadoo sidoo kale burcadkan ay afduuba u geysteen mid kale oo isna ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi wiilka dhallinyarada ee ka mid ahaa ganacsatada gobolkaasi islamarkaana ay dileen burcaddan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xuseen shiikhay gudoomiyaha ganacsatada soomaalida oo ku sugnaa goobtii uu ka dhacay falka dilka ah ay geysteen burcadda hubaysan ayaa wuxuu saxaafadda uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo dhibaatooyinka maalmihii ugu dambeeyey ay wajahayeen ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhada walahu maa acda wakula shayin cindahu biajalin musama walaalkeen xuseen sheekhay cabdiweli ilaahu naxariisto waxaan taagannahay hadda dukaankii lagu dilay yarka walaalkeenne halku lagu dilay waa sinyoka waxay koob iyo toban kilomitr u jirtaa costin magaalada p e ee soomaalida ay ku dhaqan tahay waxaan abaarihii adiga one o'clock camal aan kool helnay in yar walaalkeen ah dukaankiisa soo joogo oo iska ganacsanayo dukaankii oo kale xer ah xabad daaqadii loogu soo dhiibay kadibna wadnaha ay ugu dhacday sidaana uu ku nafbaxyey tuugadii falkaas geysatay ama dadkii falkaas geystay dembiilayaalkii meeshii way iskaga baxsadeen askartii way joogtaa xali sidoo kaleenta waxaa ka dhacday wiil yar oo yuusuf cali la dhahayo oo joogay magaalada dhallinyartii magaalada ka mid tahay oo iskaga shaqaysanaya ubar in trib uu soo dhacay la soo dalbaday kadibna gaarigii saddex nin ay raaceen saddexda nin kadib dhallinyartii ninkii la xerxiray gadaal buudkii la geliyey halkeen hadda wuxuu ku jiraa isbitaalka xaaladiisana aad bay u liidataa waxaan rajaynayaa inuu caafimaadi doono insha allah xoogaa waxaa ku dhegan naqaskii dilkan loo geystay wiilkan dhallinyarada soomaalida ah ee ka mid ahaa ganacsatada ku dhaqan waddanka koonfur afrika ma ahan kii ugu horreeyey ee loo geystay soomaalida ku ganacsata waddankaasi balse marar kala duwan waxaa waddankaasi laga soo calaamadeeyey kiisas dilal iyo afduuba isugu jira oo ay geysteen burcad koonfur afrikaan ah oo aysan jirin cid wax ka qabanaysa dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi